asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi beri ayaad naga maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka gaar ahaan xaaladda dalka isniin arbaca iyo jimca ayaad ka dhegeysataan warbaahinta star daalad waxay ku beegan tahay toban iyo sagaalka bisha afraad ee abriil sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waana subaxnimo arbaca dhegeystayaal dhammaantiin soo dhawaada ayaanu idin leenahay barnaamijka hogaanka ee xaaladda dalka ayaanu si toosa u gudagelaynaa qeybta ugu hore ee barnaamijka ayaana markaasi u gudageli doonaa dhegeystayaal mawjadaha kala duwana idaacadda ayaad naga maqlaysaan sidoo kalena waxaad si toosa nooga dhegeysan kartaan kalana socon kartaan barnaamijka weliba wararka idaacadda waa barteena internet-ka ee w w w star f m c o k e anigu amsaa ismaaciiliya barnaamijka idiin daadihin doona intuu habada ku jiro arrimaha siyaasadda ayaanu ku eegnaa alaaba dhegeystayaal barnaamijka maantana waxyaaba kala duwan ayaanu ku eegi doonaa waxaanu eegi doonaa arrimaha la xiriira waa dhankaasi iyo mucaaradka dhegeystayaal kooxda azimiyo oo maalinkii shalay he shir jaraa-id qabatay oo shirkaasi jaraa-id oo ay markaasi kasoo qaybgaleen hogaamiyaashooda ama principals loo yaqaano madaxa mucaaradka raila odinga kalonzo masoka iyo weliba mada karua ayaa halkaasi ku sugnaa iyo weliba siyaasiyiin kale oo iyaguna co principals ah laakiinse wax hadda ay leeyihiin dabcan ma doonayno inaanu ka qayb qaadanno wadahadaladii uu soo jeediyey madaxweyne william ruuto waa haddii lagu qabanayo gudaha baarlamanka arrimo kala duwanaya halkaasi kasoo shacbaxa dhegeystayaal iyada oo iminka la sugaya oo keliya in la ciido oo bisha barakaysanee ramadaan ay dhammaato waxaana ay leeyihiin dabcan sida ugu dhaqsiyaha badan usbuuca soo socdo ayaanu ka shaqayn doonaa ayay leeyihiin in dib loo soo celiyo mudaharaadyadii dalka ka dhici jiray dhegeystayaal iyada oo ay hakiyeen sida lagu hakiyeyna waa ogsoonahay dabcan kadib markii madaxweynaha uu codsaday in la hakiyo sidoo kalena wadahadal uula gelayo laakiinse hadda waxay leeyihiin kooxda kenya kwanza ee markaasi dowladda ama muxaafadka daacad kama ahan sidoo kalena theyarnot serias ay leeyihiin yacni ma ahan kuwa u jeeda inay wadahadaladaasi ka qayb qaataan arrimahaasi oo dhan ayaan u eegi doonaa dhegeystayaal madhabba in kenya kwanza ay markaasi wadahadaladaasi dhab ay daacad ka ahayn sidoo kalena ay dhab iyo sirias ay ka ahayn sida mucaaradka way sheegayaan waxaana markaasi iminka wararku ay sheegayaan dhegeystayaal in ninka lagu magacaabo kimani jungwa oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka isagu waxaa leeyahay waxaa markaasi uu wax ka bedelay waxyaabihii soo jeedimadii kala duwanaa ee kooxda mucaaradka ay soo jeediyaan keliyana waxa uu ku soo reeba waxay tahay in wadahadalka uu ku qotomo arrimaha la xidhiira dhankaasi iyo doorasho waa guddiga doorashooyinka ee i b c waa markaasi sida loo soo xulayo oo iminkaan ogsoonahay in durbadiiba ama mar horeba madaxweynaha uu soo magacaabay waa dadkii markaasi ka shaqayn lahaa soo xulitaankoodii weliba turxaanbixintooda ma panelka loo yaqaano laakiinse arrintaasi hadda waa la joojiyey waan ogsoonahay maalmihii lasoo dhaafay ma aysan shaqaynaynin kadib wadahadalada ayaa la sheegay in fursad la siinayo laakiin haddana azimiyo mar kale waxay leeyihiin kimani jungwa waxyaaba badan ayuu sameeyey muxuu sameeyey leeyihiin arrimihii markaasi aanu ka cabanaynay ee miiska aanu soo saarnay wax ayuu ka bedelay ay leeyihiin iyadoo aysan ogeyn shakhsiyaadka anagu nagu matala halkaasi ee loo yaqaano minority markaasi ninka iyagu ku matala dhanka iyo hogaamiyahooda siyaasiyiinta ama xildhibaanada laga tirada badan yahay ee aqalka baarlamanka dhegeystayaal oo pio wandanye inuu ka qaybgeliyo oo ay fariistaan oo ay wada hadlaan sidoo kalena wax kabeddelkaasi ama drafting loo yaqaano ay isla sameeyaan ayaa la doonaya leeyihin laakiinse keligii ayaa sameeyey arrintaasi oo iminka uusoo gudbinaya afayeenka ama guddoomiyaha baarlamanka haddana waxay leeyihiin waxaa ugu horeeya ee la doonayo in wadahadalkaasi lagu looga hadlo ama uu ku qotomo kow arrimaha la xiriira unga ama cost of living dhegeystayaal waxay leeyihiin waa in markaasi ugaalida ama soorta qiimaheeda hoos loo dhiga walow madaxweynaha aan ogsoonnahay inuu sheegeen isbuucan ay markaasi hoos u dhacayaan qiimaha soorta sidoo kale arrimaha la xiriira dhankaasi iyo shidaalka ayay doonayaan in shidaalka hoos loo soo dhigo iyo weliba electricity korontada oo maalmihii lasoo dhaafay la sheegayey in markaasi iyaduna ay wax ku darsameen ama ku darsamayaan waa saddexda markaasi saddexdasi oo ku saabsan waxaa loo yaqaano cost of living ama qiimaha sare ee nolosha qodobkaasi waa qodobka koowaad ay leeyihiin oo noqda midka laga wada hadlayo laakiin hadda kalonzo masoka oo shalay markaasi war-saxaafadeedka akhrinayey iyadoo ay hareer taagan yihiin reyla iyo mada karua ayaa waxa uu sheegay in qodobkaasi aysan ku darin kenya kwanza oona ay doonayninba in la taabto qodobka qiimaha maciishada ok waxaa markaasi halkaasi ku qornaanaya ay doonayaan inay wax ka bedelaan waxaa sidoo kale ay doonayaan in markaasi baaritaano qoto dheer lagu sameeyo hanaanka guddiga doorashooyinka masaafarka loo yaqaano dhegeystayaal in markaasi shakhsiyaad loo soo xulo sidoo kalena shakhsiyaadkaasi ay ka shaqeeyaan in ay iyagu markaasi baaritaano xoog dheer ama markaasi lagu sameeyo si loo ogaado bal in markaas doorashadii iyo waxyaabihii halkaasi ka dhacay ay yihiin kuwa ee ku qotoma wixii uu akhriyey ninka lagu magacaabay wafura jabukati guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka waxaa sidoo kale ay doonayaan guddiga ama mucaaradka in i e b c afarta xubnood ee aan ogsoonnahay inay kasoo horjeesteen natiijadii doorashada ee jareerafa loo yaqaanay iyaguna dib loo soo celiyo taasina gorgortan ma gelisay leeyihin waa in laga wada hadlaa iyo sidoo kale in laga shaqeeyo sidii loo ixtiraami lahaa loona tixgelin lahaa waxaa loogu yeeray multiparty democracy in marka uu dalka lahaado xisbiyo badan iyago oo ku eedeynaya muxaafadka iyo weliba madaxweynaha inuu ka gatay xildhibaanadii mucaaradka intooda badan waana waxyaabaha hadda ay doonayaan waa in markaasi aan loo soo dhicin ay leeyihiin xeeradayn anagu mucaaradkan ay ka hadlayaan xildhibaanade dabcan iyaguna waxaa leeyahay waa inaad markaasi ooda adkaysataan waayahay waxaanu eegi doonaa dhegeystayaal arrimahan hadda waanu ogsoonnahay madaxweynaha isaguna maalin walba oo uu hadlo waxauu leeyahay waa inaad wakhti siisaa shakhsiyaadkan aanu soo xulannay shakhsiyadday soo xusheen mucaaradka shakhsiyadday soo xusheen kenya kuwanza kuwaasi oo toddoba iyo toddoba ka kala kooban waxayna uu leeyahay madaxweynaha bal raggaasi sii wakhti ha fadhiistaan ha wada hadlaan ha soo saaraan go-aamo laakiinse laba arrin ayaa laisku haystaa daba dhegeystayaasha aanu fahansiino qodobka ugu koowaad ee laisku haysto waxay tahay in wadahadalladan aysan ka dhicin gudaha baarlamanka draftigan ama warbixintan wax ka bedelay kimani jungwa waa hogaamiye aqlabiyadda isagu hadda uu u gudbinayo karaaniga baarlamanka waxaa leeyahay waxaa ku qoran in wadahadallada si toosa baarlamanka dhexdiisa looga doodo iyadoo la raacay xitaa waxay ugu yeereen standing orders in afhayeenka uu halkaasii fadhiyo xeerarka walba ama xeer hoosaadka dhammaan ee aqalka u dejisan baarlamankana la raacayo yacnii waad fahmi kartaa taasina waa waxay ka soo horjeedaan azimiyo iyo reela odinga iyagu waxay leeyihiin waxeena waa in hoosehoose lagu dhammeeyaa hoosehoose waxaa ula jeedaa oo baarlamaankii aan lagu dhammaynin hala aado meelahaasi hoteelada iyo ha lagu soo kiraysto halkaasi ha lagu soo doodo ama laba maalin saddex maalin isbuuc waxay qaadato kadib muddo sagaashan cisho ah ha lagu keeno warbixin iyo waxyaabihii lagu heshiiyey marka kadib hala hor keenaa baarlamaanka ha ka doodaan halka isu gabsan yaha halkaasi ah laakiin hadda warbixintan kimani junga isaga wuxuu doonayaaba xitaa in si toosa loo baahiyo ilaan baarlamaanka markay ka socdaan dood ay ka socoto waad ogtaa waxaa jira warbaahin baarlamaanku iska leeyahay oo toos looga baahiyo oo ay dadka kudi halkaasi shaashadda ka eegi karaan azimiyona arrintaasi ay kasoo horjeedaan waxay leeyihiin ma doonayno in arrintaasi ay qayb ka noqoto oo baarlamaanka lagaga doodo waa in toddobada qof iyo toddobada waa afar iyo tobankaasi maxaafadkii mucaaradka markii laisku dara ah in iyagu si iskooda iyadoo ka madax banaan baarlamaanka ay kasoo doodaan waxa ugu yeeray cofi anan led tox waa midii dhacday labadi kun iyo toddobadii labadi kun iyo sideedii doorashadii markaasi dalka ka dhacday ee qalaasay kadib lagu xaliyey kibaki iyo raila dhegeystayaal waxyaabahaasi ayaa iminka isdiidan qodobka labaad ee laisku fahmi lahayn waxay tahay waxaa laga wada hadlayo waxaanu sheegnay in azimiyo ay doonayaan in dhammaan qodobadii ay ku dibadbaxayeen miiska la soo saaro mid mid loo dul istaago mid mid xalkeeda loo keeno sida wararku ay sheegayaanne dhankaasi iyo kenya kwanza iyaguna waxaa keliya iminka diiradda saarana waxay tahay sida loo soo xuli lahaa i e b c xitaa lagama hadlayo in lasoo celiyo afartii jareerafo iyo shaqsi iyo kuwaasi may waxay doonayaan oo keliya waxay tahay dabcan in iyagu ay ka hadlaan bal panelkii hadda madaxweynaha uu soo magacaabay mala bedelaya azimiyo ma loogu soo darayaa kuwa iyagu dhankooda ka socda oo matalaya oo lagu wada qanacsan yahay kadib ma lasoo xulanayaa xubnaha ugu sarreeya ee guddiga doorashooyinka oo iyagu ka shaqayn doona doorashooyinka dalka ka dhici doona sanadaha soo socda iyo kuwaasi oo laisla ogol yahay oo dhammaantood ay ku wada qanacsan yihiin waa waxaa keliya hadda azimiyo ay doonayaan madaxweynaha dabcan majaakos iyo daraad ku sugnaa waad maqlayseen waxyaabaha uu markaasi ka dhawaajinayay wuxuu leeyahay waa in markaasi mucaaradka ay naga daayaan fawdada waa in mucaaradka ay markaasi kenyaanka u turaan waa in mucaaradka ay iyagu bal ka war sugaan waxa ay u keenaan toddobadaa qof ay soo magacawdeen oo ay ku kalsoon yihiin laakiin azimiya waxay leeyihiin kuma kalsoonin yaala u kalsooneen dowladda dhankooda kuma kalsoonin ay leeyihiin oo waxooda daacad kama ahan haddaba dhegeysta madhabba arrintaasi in kenya kwanza iyo muxaafadkaba ay daacad ka aheen dhab ka aheen wada hadallada azimiya waxay leeyihiin maaweyle ayay nagu wadaan waxay ula jeedaan madaxweynaha iyo kooxdiisa yacni wayna maaweelinayaan ay leeyihiin mayba doonaynin marka horeba inay la heshiiyaan oona la hadlaan oo laga wada hadlo arrimahan keliya waxay doonaya waxay tahay in dibadbixi la joojiyo kadibna lan lagu maadeysta ay leeyihiin annaguna la jah wareeriyo waa sida hadda ay hadalladooda ku sheegayaan taasina ka dooni mayno ay leeyihin kama aqbali mayno oo waxaa la sugaya oo keliya waxay tahay inta ay ka dhammaanayso bisha barakaysan ee ramadaan laba maalin ayaa ka harsan waxaan isweydiinaya haddana dabcan isbuuca soo xigta isniinta ugu soo horeysaaye ramadaanna ma noqonaysa in azimiyo iyo dibadbaxaasi dib u soo celin doonaan aan soo qabtay qadar adeega qaybta ka barnaamijka dhegeystayaal ka ganacsi ahaan waxaa luu leeyahay hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo weliba fursadaha dadka iyo weliba aqoonta tiirarka hadafka xogeyntaadu waa inaan markaasi kobcina ay ku leedahay isticmaalka xogta iyo weliba kordhinta tirada macaamiisha isticmaala adeega internetka si dhammaan dadku uga faa'iidaystaan safaricom dhegeyste waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agteeda ka dhaca waxyaabaha hareerahaaga ka dhacayo iyo dhammaan caalamka waxaa ka dhaca adigoo gurigaaga jooga waa goormee waa markaad haysato telefoonka casriga dhegeyste smartphone ayaa laga hadlayaa si aad uga faa'iidaysato adeega internetka ee safaricom kuugu tala gashay maadaama ramadaanka lagu jiro waxaad jeceshahay inaad eheladaada iyo asxaabtaada la sheekaysato oo waraysato xaaladooda oo aad ka warhaysid adeega internetka ee safaricom waxay ku siinaysaa two g b data bandle iyo isticmaalka qariirada google oo bilaasha dhegeyste intaaba waxaa ku helaysaa boqol shilin oo keliya keliya garaac xidig shan afar afar afar gees oo star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste oo ka tixraac si aad u hesho two g b data bandle iyo weliba boqol m b oo dhanka adeegsiga google maapka ah waxaad kaloo ka heli kartaa aplicathonka safaricom iyo weliba shabakada safaricom ee w w w safaricom com ayaad ka heli karaysaa kadib xulo data deals oo nambarka labaad ah kadib xulo eber oo ah adeegii internetka aad u baahnayd khariiradaha googoleka ee m b free si aad u gasho oo aad markaasi ugu raaxaysato inaad ku aado meel walbi adigoon markaasi wakhtiga kaa lumin haddii aad ku sugan tahay magaalooyinka kala duwan caasimada hadda aad ku sugan tahay nairobi haddaad joogto mandheera haddaad joogto wajeer haddaad joogto gaarisa aad joogto halkaasi aad geshanaysaa xaafadday u joodaa xaafadda bilaayo qariiraday aad geshanaysaa dabcan sidoo kale waxaad u adeegsan kartaa duruusta diiniga ee ramadaanka inaad dhegeysato dhegeystayaal oo ka daawata dhanka youtube-ka ama hablaha qudhoodu maadaama galabkii afur la karinaya tartiib markaasi adeegan dhegeysta qaado oo youtube-ka ka baro sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigoo gurigaaga jooga haddii kugu koobneed oo keliya bariis iyo baasta iyo soortii iyo canjeeradii oo wax kale aad u baahan tahay bal inaad bedesho ramadaankan halkaasi galayaa lagu leeyahay dhegeyste oo gabarey adigaa lagula hadlayaaye maantaba garaac xidig shan afar afar afar gees oo star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste oo ka tixraac si aad u hesho two g b data bandle iyo weliba one hundred m b oo dhanka adeegsiga google maapka ah waxaad kaloo ka heli kartaa applicathonka safaricom iyo weliba shabakada safaricom ee w w w safaricom com adeega internetka safaricom waxay ku siinaysaa two g b data ah iyo isticmaalka qariirada googoleka oo bilaasha ah intaba waxaad ku helaysaa boqol oo keliya dhegeyste saanu kuu sheegnay waxaadna halkaasi ka helaysaa arrimahaasi oo dhan waa tahay haddii aanu kuusii socno dhegeyste xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ku afur k f c jumwika waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagu talagalay dhegeyste dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin ayaa lagu leeyahay goobtaad joogto ay k f c kugu keenayaan k f c mar haddaad dhigaagteeda goosato farta ayaad leefleefaysaa haddiiba aad ka goosan nagtaada markaasi digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afurkaadu kugu qabtay waddadaa adoon saaran adoo shaqo ku jira waama adadoo markaasi aad qoyskaaga doonayso inaad ka farxiso dalbo k f c jumuika ayaa lagu leeyahay si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay markaasi u dhan macaan tahay waa crisby aad u macaan aan marnaba laga fuqi karayn k f c jumuika markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaaga toddoba garabka digaaga ah iyo weliba jibsiga qoysaska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qaybood oo digaaga ah sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumuika inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan adiga iyo qoyskaaga iyo asxaabtaada xilligan barakaysan dhegeyste xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c sli k f c limuru ama limuru road k f c southc k f c mombasa road k f c harlingham k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keeni albaabka gurigaaga iyo weliba goobtaada shaqo dalabkaaga dhiibo adigoo wacaya eber toddobo laba labo shan saddex laba shan saddex labo ama teg laanta k f c ay kuugu wareegeyste oo halkaasi ka hel maantaba aan kugu sii daraya dhegeyste warkay afood inuu soo hayaay adeega bosta basel waa adeeg markaasi aad qiimihiisa awoodi kartid laguna kalsoonaan karo adeegan ayaa kuu shahlaya in dokumentiyo iyo weliba alaabtaada noocyadeeda kala duwan aad u dirtid gudaha iyo weliba dibadda dalka adigoo adeegsanaya xafiisyada bosta kenya oo ay ku leedahay guud ahaan dalka bosta basel waa hab markaasi fudud oo ammaan ah ammaan wayaaluu leeyahay oo lagu soo diri karo alaabta qiimo aada u wanaagsan waxaad u diri kartaa alaabtaada adigoo adeegsanaya adeega bosta basel in ka badan boqol iyo siddeetan dal oo adduunka ah bosta basel waa hab la awoodi karo oo ammaan ah oo alaab lagu diri karo boosto sida caalami ah waxaa jira laba nooc oo basel ah adeegan si dhab ah waxaad u heli kartaa waddan kasta oo caalamka miisaanka ugu badan ee loo diri kara caalamka waa kow iyo saddex dhibic shan kiilo macaamiilku waxa uu soo gelayaa xafiiska boosta alaabta uu diraya ayuu uu ku qorayaa magaca ciwaanka boostada ciwaanka deegaanka iyo weliba lambarka telefoonka iyo ciwaankiisa marka macaamiilku waxa uu bixinayaa foomka caddaynta macaamiilka kaasoo faahfaahinaya waxaa ku jira baselka iyo qiimahooda saraakiisha boosta wuu xaqiijinayaa waxa ku jira miisaamaya macaamiilku waxaa la siinayaa rasiid oo faahfaahinaya lambarka raadiraaca alaabta macaamiilku wuxuu alaabta kala socon karayaa shabakada bosta bosta kenya ayaa gudaha dalkani kenya ku leh in ka badan shan boqol oo xafiis iyo boqol iyo siddeetan dal oo caalamka oo dhana bosta kenya waxa ay markaasi leeyahay waxay ku ku leedahay ramadaan mubaarak ramadaan wanaagsan ayay ku leedahay dhegeyste waayahay waxyaabaha markaasi iminka hadda qadar adeega qeybta ka barnaamijka dhegeysta aanu soo qabanaynay aan dib ugu soo laabano barnaamijka hogaanka arrimaha markaasi siyaasadda xaaladda dalka ayaanu ku eegeynaa maanta oo aanu ka hadlayno dhankaasi iyo mucaaradka dhegeystayaal maalinkii shalay heeday hadleen waxaana iminka ay go-aansadeen inay isaga baxaan wadahadallada keliya hal lug ayay kula jiraan hadda lugta kale dhankaasi iyo maandhamaanooda iyo dibadbaxa ayaa loo weeciyay dhegeystayaal maalintii raila odinga uu hadlay habeenkii ama makhribkii uu hadlay wuxuu sheegay in dibadbax iyo hakiya laakiinse wuxuu dhahay haddii loo baahdo waa la soo celinayaa hadda waxay leeyihiin waa loo baahday badurbadii dibadbaxyadii waa loo baahday ayay leeyihiin oo waa la tabay dad ayaa u ooman dad ayaa u gaajeysan ayay leeyihiin waayahay hadda sidaanu soo sheegnay hal dhug waxay kula jiraan dhankaasi iyo baarlamaanka iyo wadahadallada ay u dhegtaagayaan bal waxa ka soo baxa dhankaasi iyo kenya kwanza ay ku eedeynayaan inay daacad ka aheen sidoo kalena ay dhab ka aheen wadahadallada iyo maawelis iyo weliba madadaale ay ku wadaan lugta kalena waxaa hadda ay usoo bixiyeen sida maalinkii shalay hadday sheegeen dhankaasi iyo streets waa in wadooyinka ay mar kale dib ugu laabtaan keliya waxaan sugaynaa ay leeyihiin inta laga baxayo ramadaan oo maalmaha soo socda markaasi soo idlaan doona dhegeystayaal warkay aad maqli doontaan laakiinse qodobka markaasi aanu barnaamijka uu ku eegi doona wuxuu noqon doonaa arrimahaasi iyo weliba in dhankaasi dowladda kasoo bilaabo madaxweynaha ilaa iyo xubnihiisa baarlamaanka ee ku matalaya dhankaasi iyo national assemblyga inay dhab ka tahay wadahadalladaasi sida ay sheegeen mucaaradka oo leeyahay wayna maweylinayaan xitaa afhayeenka shalay waa u hadlay waa moso tangula wuxuu leeyahay labadiina soo heshiiya wuxuu ula jeedaa labada garab bal ku soo heshiiya qaabkii loo wada hadli lahaa qaabkii markaasi arrimaha looga shaqayn lahaa iyo qaabkii loo xallin lahaa caqabadaha iminka taagan waa uu ku wareeray wuxuu leeyahay waan idinku wareera ayuu leeyahay anigu oo iminka xitaa ma idin shurgudoomin karo waxa laga hadlayo waxa laga doodayo iyo qaabka markaasi looga hadlaya ma garanayo leeyahay ilan labada dhinac way isjiidanayaan mid kanba waxa uu sheego waa uu beeninayaa kan kan kalena waa uu beeninayaa kuwan afar qodob iyo in ka badan ay miiska soo saareen kuwan waxay leeyihiin qodob oo weliba haaf ayaanu ka hadlaynaa waa qodobka doorashooyinka oo haaf markaan ula jeedo waxay tahay jecerafo iyo afartii xubnood kuma jiraan keliya waxaa ku jira waa xubnaha cusub ee iminka lasoo magacaabi doono ee guddiga doorashooyinka dhegeystayaal xaaladda dalka iminka ah qaybta labaad ee barnaamijkeena u guda gelin anigoo musaa ismaaciil iyo si toosa idinkugu daadihinaya barnaamijka dhegeystayaal waayahay qaybta labaad ee barnaamijka daqiiqadaha soo socdana saaxiibadeenu fursad u siin doonaa barnaamijka si qayb uga soo noqdaan balse haddii iminka aad turaadii afurata waan kusoo dhaweynaa dhegeyste arrimaha aanu markaasi aanu ku eegeyna barnaamijka balankaa dabageedno waxyaabahaan uga hadlayno waxaanu ku eegeynaa maanta dhankaasi iyo mucaaradka soo jeedimaha cusub eedeymaha cusub iyo weliba in iminka ay doonayaan oo ay leeyihiin hal lug oo keliya ayaanu kula jirnaa wadahadaladii lasoo waday isbuucyadii aanrahdee wadahadaladii lagu baaqayay isbuucyadii lasoo dhaafay waan ogsoonahay halkay ka soo bilowdeen wadahadaladan waa ilaa iyo laba isbuuc oo ay dibadbax wadeen waa laba isniin iyo maalin khamiisa oo markaasi ay dibadbax sameeyeen azimiyo loomoja wan kenya oo reyla odinga uu hogaaminayay oo caasimadda nairobi weliba qeybo kala duwan ee dalka ay taageerayaashiisa ay ka sameeyeen arrintaasi oo la sheegay inay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalka iyo weliba in hanti malaayiin lagu burburiyo oo qaar ka mid a dibadbaxyadii ay ganacsi qaar ay burburiyeen waxaa dhacday haddana in saacado ka hor inta waa maalinkii afaraad ay dibadbixin oo isniin ku beegneed uu axaddii hadlay madaxweynaha dalka william ruuto isagoo ka codsaday madaxa mucaaradka in uu dibadbaxasi joojiyo sidoo kalena uu wadahadal markaasi iminka uu yimaado reela odinga isagana waa u hadlay oo waa uu joojiyey dibadbixi laakiinse xilligaasi kadib waxaa jiray iska imaanbax iyo weliba inaan isku kalsoonayn labada dhinacba midba midka kale uusan ku kalsoonayn si gaar ah mucaaradka iyagu markii hore waxaa moodaa inay markaasi ay ku farxeen oo ay soo dhoweeyeen arrintaasi maadaama ay sheegeen in wadahadalka uu xallin doono bal caqabadaha iyo dhibaatooyinka iyo waxyaabaha iminka ay u dibadbaxayaan kadib maxaa dhacay azimiyo waxay soo magacaabeen toddobadii xubnood ee lagu heshiiyey in lasoo magacaabo bipartisanka loo yaqaanay kuwaasoo wadahadalka oo qeyb qaadan karay haddana kooxda kenya kwanza ee muxaafadka iyaguna toddobadoodii xubnood ay soo magacaabeen xilligaasi kadib shakhsiyaadkii lasoo magacaabay markay arkeen azimiyo xilligaasi ayuu bilowday marka iimaanbaxa iyo inay sheegeen in daacad aysan ka ahayn wadahadalka in markaasi ay siriyas ka ahayn wadahadalada oo ay doonayaan oo keliya in la maaweeliyo laakiin waxaa ku jiray hadalka rayla odinga maalintii uu dibadbaxan hakinayay waxay ahayd in haddii loo baahdo dibadbaxa dib loogu noqonayo maalmo kadib haddana wuxuu sheegay in iyadoo wadala wada hadlayo haddana la aadi doono streetska ama dibadbaxa la samayn doono yani wuxuu dhahay wixii u socdo broseska ama ay socdaan wadahadalada ayaan dib ugu laabanaynaa dhankaasi iyo inaan dibadbaxno haddana arrintii waa uu ka tanaasulay oo wuxuu imaaday ramadaan kadib waad fahmaysaa yacni jaraanjarada uu ka soo degayo rayla odinga maalintii ugu horeysa wuxuu dhahay haddii loo baahdo dibadbax waan dibadbaxayna kadib wuxuu dhahay wadahadaladoo socda ayaan dibadbaxa bilaabi doonaa haddana ramadaan kadib ayuu leeyahay taasoo micnaheedu tahay maalinba maalinta ka dambeysa inuu soo dhaweynayo muddada markaasi dibadbaxa dib loogu laabanayo hadda waxay joogtaa ramadaan kadib oo maalmo ay ka harsan yihiin dhegeystayaal lugna waxaa lagula jiraa wadahadalka oo ay leeyihiin kimani uchungwa warbixinta uu soo saaray iyo weliba soo jeemidihiisa kuma jiraan afarta qodob ee anagu aanu doonayn inaan ruto kala hadalno iyo xukuumaddiisa keliya waxaa lagu soo hadal qaaday waxay tahay waa shakhsiyaadka loo soo xulinayo guddiga doorashooyinka ee i b c oo keliya taasina ma doonayn ayay leeyihiin waxay ugu yeedheen irreducible minimum waa wax aan laga tanaasuleynin waa wax markaasi halka ay yaalaan ay tahay in looga hadlay ay leeyihiin balse waxa aanu markaasi doonayn dhegeystayaasha sidoo kale bal inay fikirkooda ka dhiibtaan waxay tahay inay dhab tahay in wadahadalladaasi ay dacad ka ahayn muxaafadka ruto iyo kooxdiisa sida ay ku andacoonayaan raila odinga iyo weliba xulafadiisa oo hadda dibadbaxa dib u bilaabi doona dhegeystayaal sheegayana inayba ka iimaan baxeen wadahadalladaasi waxaa xig hadda la sugaya waxay tahay bal raila odinga inuu dha wadahadalladaasi ma gelaynaba batatan ilaan hadda way wareegsanayaan waad ujeedaa weli laguma dhawaaqin oo ma aysan dhihin waan ka baxaynaa balse waxaa leeyahay maalinba maalinta ka dambaysa sida arrintae u socoto halkaas ayaa la gaari doonaa maalmaha soo socda maxaa xigi doona dabcan ruto waad maqlaysaa iyo weliba ku-xogeenkiisa iyaguna waxay leeyihiin fursad hala siiyo shakhsiyaadkaas oo soo xulateen annagunaaan soo xulannay oo bal ha wada hadlaan oo dibadbaxa hala dhaafo laakiinse arrintaasi waad og tahay oo dhagjalaquma siinin ay leeyihiin mucaaradka saaxiib aad u tira badan ee qadadka ku jira bal intaan dhegeystayaasha fursad aanu siinin fikradahoodana aan markaasi inala soo wadaagin aan soo qabto qadar adeega qaybta kaa barnaamijka xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan dhegeyste ku afuur k f c jumuika waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobta aad joogto ayay k f c kugu keenaysaa k f c mar haddaad digaagteeda goosato farta ayaad leefleefi dhegeyste digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka kugu qabatay waddada adoo saaran adigoo markaasi shaqo ku jira ama aad qoyskaaga doonayso inaad ka farxiso dalba k f c jumuika si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waa crisby aad u macaan aan marnaba laga fuuqi karayn k f c jumuika markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaaga toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qaybood oo digaaga sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumuika inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan adeegaiyo qoyskaaga asxaabtaada dhegeyste xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c isli k f c limuru road k f c sawsi k f c mombasa road iyo k f c harlingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keenaya albaabka gurigaada iyo goobtaada shaqo keliya dalabkaaga dhiibo adigoo wacaya eber toddoba labo labo shan saddex laba shan saddex labo ama tag la-aanta k f c ee kuugu dhowo dhegeysta si halkaasi aad uga hesho bal digaagtaasi aadka u macaan aan kugu sii daro adeega bosta basel waa adeeg aad u qiimihiisa u awoodi kartid laguna kalsoonaan karo adeegan ayaa kuu sahlaya in dokumentiyo iyo weliba alaabta noocyadeeda kala duwan aad u dirtid gudaha iyo dibadda dalka adigoo adeegsanayo xafiisyada boosta kenya ay ku leedahay guud ahaan dalka bosta basel waa hab fudud oo ammaan ah oo lagu soo diri karo alaabtaada qiimo aad u wanaagsan waxaad u diri kartaa alaabtaada adigoo adeegsanaya adeega bosta basel in ka badan boqol iyo siddeetan dal oo duunka ah bosta basel waa hab la awoodi karo oo ammaan ah oo alaab lagu diri karo boostada si caalami ah waxaa jira laba nooc oo basel ah adeegan si dhab ah waxaad ku heli karta ama oo aad markaasi heli karaa waddan kasta caalamka miisaanka lagu badan oo la diri karana caalamka loo diri karayo waa kow iyo soddon dhibic shan kiilo macaamiilku waxa uu soo gelayaa xafiiska boostada alaabta uu diraya ayuu ku qorayaa magaca ciwaanka boostada ciwaanka deegaanka iyo lambarka teleefonka iyo macluumaadkiisa markuu macaamiilku waxa uu buuxinayo foomka caddaynta macaamiilka kaasoo faahfaahinaya waxaa ku jira baasilka iyo qiimahooda sarkaalka boostada wuxuu xaqiijinaya waxaa ku jira miisaamaya macaamiilku waxaa la siinaya rasiid oo faahfaahinaya lambarka raadraaca alaabta macaamiilku wuxuu alaabta kala socon karaa shabakada boostada boosta kenya ayaa gudaha dalkani kenya ku leh in ka badan shan boqol oo xafiis iyo boqol iyo siddeetan dal oo caalamka oo dhan ah boosta kenya waxay ku leedahay ramadaan wanaagsan ugu dambeyn aan soo qabto inta bal saaxiibadan dib ugu laabanin ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadda dadka iyo aqoonta tirarka hadafka xogeynteedu waa inaan kubcinno isticmaalka xogta iyo weliba kordhinta tirada macaamiisha isticmaal adeega internetka si dhammaan dadku uga faa'iidaystaan safaricom dhegeysta waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxaa ka dhaca adigoo gurigaaga jooga waa gorme haddee waa markaad haysato taleefoonka casriga smartfom dhegeysta si aad uga faaidaysato adeega internetka safaricom kuugu talagashay maadaama ramadaan lagu jiro haddana waxaad markaasi jeceshahay inaad eeladaada iyo asxaabtaada la sheekaysato oo wareysato xaaladooda adeega internetka safaricom waxay ku siinaysaa two g b data ah iyo weliba isticmaalka qariirada google oo bilaasha intaaba waxaa ku helaysaa boqol shilin oo kaliya dhegeyste keliya garaaci dig shan afar afar afar ges wasta five four four hash si aad maantaba uga faa'idaysatid dhegeyste oo ka tixraac si aad u hesho two g b data iyo weliba boqol m b oo dhanka adeegsiga google maapka ah waxaad kaloo heli kartaa ablicathonada safaricom iyo weliba shabakada safaricom ee www safaricom com ayaad ka heleysaa kadib xulo dhata dirso nambarka labaada kadib xulo zero ama eber oo ah adeegii internetka ee aad u baxneed qariiradaha google m b free si aad u hesho ama aad u gasho oo aad ugu raaxaysato inaad ku aado meel walba adigoon wakhtiga ka haalumin sidoo kale waxaad u adeegsan kartaa duruusta diiniga ee ramadaanka inaad dhegeysato oo ka daawato dhanka youtube-ka ama hablaha qudhoodu maadaama galabkii afur la diyaarinayo tartiib adeegan qaado youtube-ka gal ka baro sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigoo gurigaaga jooga maantaba garaaxi dig shan afar afar afar ges si aad uga faa'iidaysatid dhegeyste oo ka tixraac si aad u hesho two g b data iyo boqol m b oo dhanka adeegsiga google maapka ah waxaad kaloo ka heli kartaa aplicathonka safaricom iyo shabakada ww safaricom com sagaalkii labaatan daqiiqo oo subaxnimo ee saacaddu tilmaamaysa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan oo wicitaanada tooska dhegeystayaashu soo beegsan karaan si qeyb uga soo noqdaan fikradahooda kala duwan noola wadaagaan qodobada miiska inoo saaran arrimaha la xiriira dhankaasi iyo siyaasadda siyaasadda markaasi heer qaran mucaaradka oo iminka sheegaya inay ka imaan baxeen dhankaasi iyo dowladda iyo kenya kwanza dhegeystayaal kadib markii wax kabedel lagu sameeyey qodobada ay doonayaan in laga wada hadlo oo afartii qodoba miiska soo saareen hal keliya loo soo reebay halkaasoo weli waxay leeyihiin bar go-an halkaasi oo aan dhamaystirnayn ay leeyihiin oo ah in keliya guddiga doorashooyinka qaabkii loosoo shaqaalaysiin lahaa laga wada hadlo haddana waxay leeyihiin hal lugaan kula jirnaa wadahadalka lugta kalena dibadda ayaa loo saaray oo waxaa lagu qorsheynayaa dibadbaxyada xilliga ramadaan markay dhammaadaan madhabba in kenya kwanza aysan daacad ka ahayn wadahadaladaasi iyo in la maaweelinayo azimiyo dhegeysta ugu horaansiina fursada star f m hallow hallow star f m
halo raadiga ka dheero fadlan soo dhowow halo waa ku maqlayaa raadi asagaabi
halo waa kaga gudbayaa dhegeystaasi raadiyaha ayaa ku dheer dabcan iska gaabi raadiyaha markaad qadka soo beegsanayso si wanaagsan aan iskula jaan qaadno iskugu maqalna dhegeyste waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m hallow raadiyaha ku dheer weli waan ka gudbayaa star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waan ka gudbayaa mar kale raadiyaha ka dheerow star f m hallow
halo soo dhow raadiyahana ka dheerow fadlan
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
aan ku kalaameysa waan kaa qaadnay magacaaga halkaad inaga soo wacayso
axmed duufka axmed soo dhawow barnaamijka ma la socotaa
haa walaan waan la socday ma garanay mm
adeen hore waan guulaysanay oo lacagni may soo gelin nambarka anoo ku jiray fakiirba
waa tahay aada buu umaadsan yahay dhegeystaasi dabcan ilow aanu barnaamijkan arrimahaasi aan uga hadlaynin waxaan filayaa barnaamijka inuu ka hadlayo caweyska waxaanu ku baraarujinayaa inuu soo waco eh, saaxiibadaasi dabcan eh, iyagu markaasi gacanta ku haya barnaamijka eh, caweyska iyo guuleystayaasha star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
xuseen falis hadal jeriif soo dhowo xuseen
hadduu waan kuu dhawahay haye barnaamijka waa la socotaa
a waan la socdaa fikirkaaga azimiya waxay leeyihiin daacad kama ahan wadahadalada siriasna kama ahan azimi een, kooxda kenya kwanza bal maxaad ka leedahay arrintaas
say u sheegay in horta way u jirtaa haye
wax runka ah ma jirto mhm
nin hadduu seexdana mm
isoo hurdanin ma tusinayo buston baa lasii saaray waayahay
dee mar hore oo bustaa kuwan la saaraa sidii bustaa loo saaray inay iskaga saarnaaton baa fiican oo ayagana iska hurdaan baa fiican maahin waa kuwee kuwa bustaa la saar oo oo kuwa- oo kuwan idda waa samiyo. kuwan idda waa samiyo mucaaradka sayla sayla macar haye
bustaa saaran horta kuwa yaa saaro bustaha
ayagana way marka hore hogsadeen ayaga markay jiifanayeen u horreysay way hogsadeen
kow Mar- markii dambena kuwana u dhammaytiren dawladda u dhammaytirta oo ayagu laba iyo wax bay sii saareen waayahay
marka horta meesha wax ka imaanayo oo ay ka helayiin ma lahan
ma laha mm ama ha qayliyaan
mhm ama ha buuqaan ama ha daayaan waa un horta siyaasad unbaa lagu wadi eh, fuuto mar uu horta aan xamalen intuu kaco u tegi oo isaga iyo rayla ay wada hadlayin mala laakiin maxay ka wadaan marka dowladda in ay mar walba wadahadallada soo jeediyaan haddana ay dhab ka ahaanin
dee waxaan dhabka ahaanin abtu now ninkan intuu doorasho kastoo dhacdo horta odaygan wuu unqaaya waa la idhacaan buu dhaha mm
marka fitaan duur halka diido oo uu buub noqdo oo mas adigan aad ka maarmayn mm waa la dabaa cunaha laga dabaa markii la- la raraayo ama indhaha loo xiri kow
hadda kan indhaha loo xira lama dabin oo cunaha lagama marjinin laakiin indhaha loo xiraya
aada waa san tahay xuseen sifo sifo uu ku hogaansamo oo hayin uu ku noqdo waayahay qayl- qaylidiis baa laga bixilaya mogta intaan wuu un qaylinaya mar markasta oo doorasho ay dhacdo waa la idhic waa la idhic qoori anaa qaad maxkamad buu tegi maxkamadii wax kaa maqan malay dhi wuu ka booyi tukalu tegi wax igaan wax kaa maqanniyo male dee dawladda eh, la qabso Ah, waan garte mar mar dawladda ayaa qayb laga siiyo oo waa markii oo hadda u dambeysay uhuru mm
qayb buu ka ahaa waayahay
markaasna wuxuu lahaa raaciyada la dibhaya asna wuxuu u doodaya waxay un ahayd un qayb amay lagu siiyo hadda ninkan sidan faraya hadii qayb la siiyo ayarkow buu iska fariisanoo maqaayadihiisu iska geli waayahay
haddana wuxuu leeyahay raaciyaddii baa dhammaan haysaa sixir barar baa dhaco oo saliidii baa kacdo oo booshadii baa kacdo oo kanito eelo maran bay gacanta ku wataan oo way didayin dadkii waayahay marka xuseen adi hadda waxaad leedahay een, hadalka mucaaradka ah in dowladdu ay dhab ka aheen wadahadallada waa run
mar ay dhab ka tahay malaho mar ay dhab ka noqona malaho Thank you.
dadkaasayna ku wadayeen hadba meel bay iska imaanayeen thank you aad baad u mahadsan tahay waa ku salaama shukran xuseen faliiru mahadsan yahay xagar jireer uu inaga soo wacay dhegeystaha kale star f m hallow hallow star f m waa ka gudbayaa qadku dhex hurday star f m hallow asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxma
waa xaaji axmed masalaani xaaji soo dhowow
waa dhuuhay barnaamijka ma la socote si fiican maxaad inugu soo biirinaysaa
fikirkeedii haddaan ka dhiibto mm
labadan guddi oo maaragta ee mucaaradka iyo dawladda ay bixiyeen mm
aniga ilama aha wax xal ah inay keenayiin sabab
sababta waxaa weeye meeshii lagu qaban lahaaba hadda lagu heshiin laayba waa garta
meeshii lagu qaban lahaa baa laisku anfici laayahay waa maqashaa mucaaradku waxay leeyihiin dhab kama ahan dowladda wadahadallada sax way haye
marka aniga uma qabi arrintan inay dawladda ay sax ka ay dhab ka tahay haye
mucaaradka wixii ay rabaan iyo wixii dawladda ay rabto wax oo maaragta ee, iskeenayin ma aha waa garta marka madadaalo may haasaa mm
marka waxaa waxaas kasii daranba waxaas waxaaba kasii daranba mm
dadka kenyaanka ee horta way ku wareereen dawladdan waayahay
maxaa yeelay eh, eh, maxaa yeelay dawladda hadda maaragta eh, ninkan hadda reel kusayntahay waxaa waaye raashin iyo waxan oo dagaalka ah mm
iyo hadda uu uu ka qaylinahaya haye
marka waxaaba kasii daranba hadda koontayadii waxaa laleeyahay qoodnadii dawladda dhexe ay ku lahayn way la yihiin sa
runtii waxaa laleeyahay mishaarkii maaragta eh, shaqaalaha dib ku- dib u dhaca ku- ah, ku imid Mhm.
marka horta waxaas oo dhan waa caqabad jirto sa
hadda hadda madaxweynaha daraad wuxuu dhehe boosho hoosaa loo dhigaya mm
wuxuuna hadda sidiisuu iska yahay sa
marka aniga waxaan u arkaa dawladdan hadal umay haasaa ma ogiyo mm
hadal umay haasaa hadalna soomaalida waxay tiraa haanma bulsho waayahay marka hadda waxaa leedahay dulucda sheekadu marka sida hadda ay tahay haddii waxba laga bedelin mm aniga waxaan qabaa dadka oo dhan inay doodbacya ay ka qayb qaadan doonaan waana salaamantiin thank you aad waad umahadsan tahay shukran umahadsan yahay een, xaajiga oo naga soo wacay dhinkaasi iyo masanaani waa naga mahad celinayaa fikirkiisa xigahan siino star f m hallow soo dhowow waa dhiwahay waa ku salaamaya waanu kaa qaadnay waa mustaaq aadan ka soo wacay kumbiso mukhtaar aan kusoo dhaweynaynaa barnaamijka haddaa la socoto waa u socdaa haddaan gudugala mm
wax horta wax laga yaabo oo yaab ninkii intii aqligeeda waxa yaabtuwa maxaa lala yaabayaa
waxaa laga yaabayaa mm
ninkii dee ima haynin lahay oo maxkamaddii lageey oo maxkamaddii ku- ku qancay waay maxkamad lama jooga hadda wada hadal ayay taagan tahay sheekadu waa waa waa waa waa waa waa waa- bal waa ka booda handinaya hadalkee loogu yeedhay embiyaashiisii waa joogaa haye
embiyaashiisii waa badihiina waa joogaa haye
waxaaba laga yaabaa in in lagu dhawaaqa si isu adoona in lagu dhawaaqa ayaaba laga yaabaa eh mm
sababta maxkamadda aad u aaminiin baarlamaankana aad u aaminiin horta wax laga yaabo waa maqashaa dhegeystayaasha hadda kaa horeeyeen waxay leeyihiin dowladda qudhoodu daacadka ma ahan oo dhabka ma ahan wada hadallada iyagu waxay leeyihiin mucaaradka afar qodob ayaan doonaynaa in laga hadlo dowladdana hal qodob ay soo bandhigtay
waa maqlay ani horta waxaan leeyahay oday noldoon ruto waxaa isiibilay malaha waxbana kama sugaaye ee ee, waana la- hataa usu heli lahayn madaxweynudaas iyo ahaan lahaa Marka, nabadda Ke- kenya ay- ay- ay- ayaa maaragtay aan heegan waa hata meeshaan joogo naba- nabadaan ka shaqeeya mm
waxaa lagu hadlaa ma aha b- b- yani dawladda ruto jacaylkeeda waxaa waa badbaadada kenya inaa ammaan ay hesho haye
kol waxaa la yaab eh, eh, ninka eh, maxkamadii maxkamadii la diiday embiyaasha hadal waxa kasoo baxa horta in la ogaado go-aanka waxa kasoo baxa hadday xumaadaan inaad diidiso kuma haboon wada halkaas in la gaaro waddadii laga wada hadli lahaa ayaa laisku fahmi laayahay mukhtaar
ha marka waa usu waa diideen waxaa ku- waxaa ku sameed in embiyaasha yani wixii ay gooyaan kolkaad ogaado mm
Eh, haddaad ku qancin inaad ka- ka- aad- aad diidaaye waayahay
hadda meeshii waa la gaarin haddina maaragtay aad diidan yahay kolkaan ee, ninkaan aniga waxaan u arkaa ee, anigoon cabsinayn waxaan u arkaa mm
nin kenya afgambisha oo ciidamo diyaar ay u yihiin
waa tahay aad aad umahadsan tahay fikirkiisa mukhtaar dhankaasi inaga soo wacay raamo inaga soo wacay wuu mahadsan yahay isagana naga mahad celinayna dhegeystaha kale star f m hallow
asalaamu calaykum waalaikum asalaam waraxma waa maxamed nairobi isli soo dhow maxamed
niya horta labada dhinacba u malayn maayo nin intii madaxweyne loo magacaabay xilka hore iskaga dhiibaya inuusan jirin haye
ma- dhanka dawladda waxay leeyihin horta mucaaradku waa inayna aqoonsadaan raila weli uma aqoonsan ruto inuu madaxweyne yahay saa
Ru- railana waxaa aaminsan yahay weli asaga inuu guulaystay waa gart marka waxa wadahadal hata haddii laiskugu yimaado mm inuu midho dhal noqonayo uma malaynayo intay labadaas meeshaas kala taagan yihiin haye tan xigto waxaa waaye raila dhowr jeer uu mar- madaxweyne u tartamay wuu ku waayey waa lii dhacay buu u taagan yahay mar walbe mm saafarka ha la furuu leeyahay saafarka la furayo intuu yaalla ayaana hayo way horta i b c ay Uusan olino hayso ka doonaya sharciga wuxuu dhigaya inuu maxkamad tago dalbado loo furo saa madaxweynaha furo ma saafarka ma furi karo mana hayo waa gart waa wasaarad guddiga doorashada waa guddi madax banaan mm qofkii dacwo qabo ama wax ka taba ka rabo waa inuu maxkamadda soo maraa sax codsi maxkamadda u siisa in loo fura teeda kale saafarkii maalinka la codeeyey oo codaasha la tiriyey ayaa la furay
waa meel jirta walboo laga codeynayay isku- fasal kasta iskuul ku yaalla derbigiisa waxaa lagu dhejiyey qof walba intuu helay waa garta taasaaba aaba cadaynaysa saafarka inuu furnaa oo ilaa haddana furin yahay. nin walba uu ogyahay natiijada uu helay waa garta marka meel cidlo ah uu Raila uu leeyahay waa liga waa ku guuleystay anaa guuleystay marka taas asagana caqabad wuxuu uga dhigayaa inuu dawladda cadaadis ku saaro nusumukaate uu ku helo waa garta dhallinyaradaana waa dhalinyareen kuwii hore oo kale maahane ma ogolo dawladda inay nusumukaate iyo waxaasi dhibki laga raaco waa ogeed Raila labadii sano ugu dambeysay nusumukaate uu ku jiray handshake mm Da- raashinkan hadda uu ku qaylinayo laba boqol iyo toddobaatan ay ugaalida maraysay sax maantana boqol iyo lixdan ay maraysaa maalinkaas muxuu hal maalin hataa mudaaraad u samayn waayo raashinka kor ukaca udhi asoo dawladda heshiis la ah wuu iska dhuuqaayey subax walba maalin walba dhaqaalihiisi shidaalkiisi iyo doorashadan waa lagu xadayaa ama adaa guulaysanaya intii la resistem aad haysataa marka waxaan aaminsanahay aniga shaksiyan in raila danihiisa shaksiga uu u ololeynayo maahane dan guud oo ummadda kenya uu u haya inaysan jirin waa oday waayeel ah waa oday la ixtiraamo waa oday waddankan wax badan eh, xagga sharciyadda iyo usoo ololeeyey waxaan ku codsan lahaa inuu iska nasto hadda raila hadda maanta hadduu siyaasadda iska dhaafo qofuu soo gacan qabto bedeli kara ma jiro gobolkiisa ka yimid ama qof gacanta u hayo uu aaminayo waa tahay Taas labte- marka- mhm haye.
axmed waxaa maxamed waxaan ku weydiin rabaa dabcan hadda arrimahaasi oo dhan aad ka hasha marka laga soo tago hadda sheekadu waxay taagan tahay in la wada hadlo madaxweynaha ayaa soo jeediyey laakiin waad aragtaa xitaa een, mu- muxaafadka shakhsiyaadka ay soo magacaabeen waxay ku soo dareen aadan kaynaan oo jubli ka tirsan jubliin waxay leeyihiin sharci ahaan waxaanu ka mid nahay azimiyo marka waxay leeyihiin seriasba maahan raggan dhabba kama ahan wada hadallada
waxaan kuu sheegayaa mm, hataa san- doo- doorashada madaxweynihii uhuru xilliguu joogay mm, dhaqaalaha oo la siinaya nasa mm.
o d m keligii raila keligiisa cun xisbiyada kaleo heshiis kale ah waxba kama siin haddana sidaasay sameeyeen jubilee oo ka tirsan azimiyo mm.
whatsapp groupki hataa waa laga saaray xildhibaanadii eh, eh, jubilee haye baarlamaanka hataa kuraasti ay ka heleen oo xagga xisbiga ana waa laga qaada qaar waa laga qaada qaarna hadda laga qaadaya Mhm.
marka kalsooni xaggee ka imaanaysa azimiyo dhexdeediiba dadka xisbiyadda heshiiska la ahaa oy wax kus ku wada heshiiyeen Mm.
ayaa uu ballanta ugu baxay raila iyadoon xilliga la gaarin teeda kale waxay ku heshiiyeen ilaa hadda ma ma garanayaanba O kalonzo iyo madakarua iyo o eugene wamalwa iyo jubilee kuwa maamulayo dhan uhuru dhan Mm.
ilaa hadda ma hayaan waxay ku heshiiyeen azimiyo oo ay wada saxiixateen oo qof walba uu ogyahay xibintaasaan ku heshiiyeen maba jirtaba taas horta waxay keenaysaa raila iyo xulafada la socota inaysan meel la gaarayn wada hadlalna waxba ku helaynin marka waxba asaga horta gurigiisa dhexdiisa ha hagaajiyo kalsoonida dadkiisa iyo dadkuu la heshiiya ha soo dhiso thank you aad baad umahadsan tahay Ah, thank you. Ah, ma- ma- ma- mahadsantay.
maxamed uu mahadsan yahay silio naga soo wacay nairobi oo naga mahad celinayaa fikirkiisa isagana iyo qaabka wanaagsan ee barnaamijka qaybta uga soo noqday star f m hallow hallow star f m
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
walaal madheeraan kaala soo hadla waan ku soo dhaweynaynaa magacaaga
waa hooye xareedo madheero joog haye maama barnaamijka ma la socotay waan la socdaa haye fikirkaaga
fikirkayga waxaa waaye dawladdan in lala fadhiisto oo ninkaan la fadhiisto oo maxay ahaday macaaridkan war ka dhegaysa maba rabo ruuto miyaa ula jeedaa caruuto haye
maxay ahaday kan la jiraa ka shidaal qaadanayo oo maxay ahayd ku-xigeenkiisa ka shidaal qaadanayo wax oo maxay ahaday maba warkan imaqashay warka eh, eh, qawda maqashay waxna uu qabanin eh, meeshan inuu fadhiisto warkan ninkaan dadkan ka dhegaysto oo dhibkan eh, wax- inuu xaliiba ma rabo haye marka waxaan dhihi lahay mudaharaad weyn adduunka lala yaaba inta lagu dhigo xafiiskaba laga qaada labadoodaba laga qaadaan jeclaan lahay ani yaa ka qaadaya xafiiska si sharciga lagu soo doortay sharci lagu soo doortay ma jirto tuug waayo walaal
waayahay waa ka gudbeynaa maamadaasi ee, dabcan ma doonaynao in la aflagaadiyo ee, shakhsiyaad gaana la magacdhabo fikirkaada oo keliyaan doonaynaa inaad markaas in la soo wadaagto arrimo tuug iyo arrimo suuqmaasuq iyo waxyaabahaasi ugama hadleen hadda arrintu waxay taagan tahay miiska wadahadalka kooxda mucaaradka oo ka imaan baxsan sidoo kalena sheegay in dowladdu aysan wadahadalladaasi ka ahayn tu ay si niyad fiyow si markaasi qalbi haaran si ee, dhab ah ay ka tahay keliya ay doonayaan in la maaweeliyo mucaaradka keliya ay doonayaan in ay wakhtiga ka lumiyaan waa sida ay sheegeen laakiin hadda waxay leeyihin mucaaradku waanu isfahanay waanu isgaranno waayo wadkiisa waa garanayaa hal lug ayaanu la gelnay wadahadallada lugtii kalena bannaanka inoo taallaa oo wadahadal oo mudaaharaadada ayaanu uga shaqaynaynaa su-aashaanu weydiinaya dhegeystayaasha waxay tahay in dhab ay ka tahay wadahadalladaasi dowladda iyo waxa azimiyo ay sheegayaan inay run ka tahay star f m hallow
halo halo waa ku salaama walaalkay waanu ka aqaanay walaal
walaalkay waa meesha laga hadlaaya soomaa yaa
meesha laga hadlaaya soomaa macaadkiyo maxaasidkaana laga hadlaa ha magacaaga inoo sheeg
isaaq aa laydhaha walaalow meel dhagxaan laydaan jooga waayahay isaaq barnaamijka haddii aad la socotay arrimaha siyaasadda ayaanu ka hadlaynaa raadiyahana ka dheerow fadlan
walaalow horta maxaa la dhahay mm madaxweyneha horta waxaas oo dhaas leeyahay magii wax waa wudigi lahay madaxweynehe
horta waxaas oo dhaas leeyahay mag wax waa wudigi lahay haye
anagu waxaa layidhi bogta hashi dhul lagu tale maxayna diida maxayna ogolaani haye
horta waxay as wada waxay diidaay wax la ogolaa leeyahay magii horta wax waa wudi lahay mm
hase hadda waxaa layidhi mogtahay ninka ragga waxaa raba waxaa ku fiican mogtahay in amar la wado amaas wax wudi kara mogta haye
haddii oo ninka amaas wax widi karin ama aan la widi karin soo dhib maaha marka ayaa ula jeedaa hadalkaas waxaan ula jeedaa madaxweynahan oo ma- ma- waxaan ula jeeda ninkan mucaaradka oo dhulka saa yeelahay raila ayaa ula jeedaa haa mhm
ninkan mana la widi kara waxna ma widi kara haye
wax walbana hadda si isku dhaqanaa la arkay mida nin walbana waa u sahansan yahay oo nin walba waa sahansan yahay marka hadda si isku dhaqanaa la arkay nin walbana sidiis hadda wax loo dhiibaas yeelahay waaba waa haddaa la sahansan yahay mm
ninkan kalena waaba nina hawsha dhul lagu tala maxayna diidi maxayna ogolaan oo shaqaabaas wax wada waaba leeyahay mm
markaan midka wadahadal ka imaada markaan oo tashiga ha gala markaan waxaan hadda waxaan maanta subxan waxaan maqlayay hadda toddoba xibno lasoo lasoo qoray waxyukan toddoba la imaadeen dawladda ay toddoba la imaado midba kuma baan qanacsan mm
markaan waxaan meel in la rogo waxaan in yeeli mah la dhaa waa laga fiican yahay mogta sax
markaan nin wubiraca kabaras wubiraas kabar ka jirna iska maaha iska dhaafeen magaan waxaan banaanbaxan iyo waxaan kabar ka jirna iska dheeree dawladda hala qabsada magaan midka wadahadalka dadka u imaada daa nin oo shicibkiisa iyo dhulkiisa turaas waana ku salaama walaalkay thank you mukhtaar wuu mahadsan yahay star f m hallow hallow dhegeyste asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
saas farwaca saciid ah.
saciid soo dhow saaxiib
waa dhaway saaxib barnaamijka dhan u gudagal mm
horta ana waxaan dhihi lahay horta labada meelood bila isla darbe mucaaradkii mhm
horta muxaafidka ayaa waxba laga wadi lahay oo cagajiid oo ka cagajiida dhanka wada hadallada si ila taani haye
xiliyaha mucaaradka waa ogola inay lala fadhiisto oo lala hadlo haye
balse arrinta magay meel fiican ay maraysa wax walba isku isku dabrida magaana isfahmeen labada hogaamiyey marka arrimo kale ay soo baxeen maxaa soo baxay
waxaa soo baxay nin- nimankan mucaaradka waxay arrin ay fidhiyeen
mhm nin iyo nin iyo xisbigooda oo ka tirsanay oo ninka oo ah aadankeena la dhaho oo ka tirsanay isbahaysiga azimio la umoja ah, dhankan kale loo wareegay sax
maga xisbi ahaan iyo la fiiriyo sharci ahaan waa iska tirsan yahay azimio mm
sida soo magacaawdeen jib- eh, shaega kenya kwanza ayaa isku jira oo todoba xubnood ah waa garta
Eh, wadanka horta qa- liday ku tahay waa qalad arrin qalad inta sharciga la fiiriyo haye marka sharci ahaan sida kale loo fiiriyo dhanka wada hadaladana qalad ay ku tahay waa garta marka markii anaa aan fiiriyo aan cabiro aragtidayda waxaa qaldan dhanka kuwa maxaafidka ayaa qaldan mucaaradku ay saxan yihiin mm mucaaradka inta badan horta cabashadooda waxay ka salaynayaan dhanka maciishada cuslaatimadeedana waa mid run ah maciishada aad bay u qulashahay haddaana leeyihin waa yahay midda kale ay ku andacoonayaan waxay tahay waa inay i e b c magi lasoo dhisa lasoo wada dhis labada meeloodba sax taasna way ku saxan yihiin oo inay heshiis ka gaaraan labada hogaamiyataad iyada ah haye midda saddexaad ay wataanna waa sava haye aada saciidaan marka la sava ayaa noogu muhiimsanba cuntada xitaa wuu ka muhiimsan yaha leedahay aada wa yaa aanad dunida oo dhammaalaba laga midaysan yahay maogta haye cuntada ilamaha inay kenya keliya dhib ka jira dunida oo dhan dhib ka jira ukraine iyo russia iyo dhigaa
waa garta ayaa sababtu ah si ila taana cunada oo hadda hataa dastuurta berga dhah cunada hala raqiisiyey berga ila haye haye ay awoodaan markii loo fiiray mm la kari kara ilamaha oo dawladda ay kasoo bixi karta ilamaha waa un afka wax laga sheegay noqon waa garta
marka hadda tusaale ahaan markan usoo qaato burka iyo geleyda oqol waa la raqiisana dhahay balse hadda markii la fiiriyo dukaamada wax iska siday wax isbedela ma jiraan waa garta marka mid cun siyaasadda horta aan badheelaya hadda haddaa la raqiisay haata amaba suurtagelayse mm
xaggiisa aan wax ka sugayna oo roob alxamdulilah hadda roobaan helnay waa qabownay inay isbedel dhanka roobka nooga imaada doono malayna oo la buraaqaysan doono dhankan dowladda waa xaggeeda la- laga ahaan doonaba waa tahay siciid markaad waxaa leedahay een, hadalka azimiyo way ku saxsan yihiin way ku saxsan yihiin marka ninkan waa ay dhacan Mm.
marka saafaag in loo furo oo loo ogolaado ma wax suurtagelaya ma jirto Hadda cuntada iyo waa iska dheehaya iyo waxyaabaan kale laakiin muhiimadda asurta waa saafaag rayla maga la fiiray taas micnaheedu soo maahan marka in rayla uu naftiisa u doodayo
Kenyan labada isku garab wadaa say ila tahay oo siisa kelix lama dhihi karo haye marka waa barbar dhac marka waa isgarab wadaa waana ku taageersanay midda iyada ah marka ninkan ana waxaan aaminsan inay la qaldo oo yacni kuyaha laga shubtaba shukran aad uad umahadsantaa siciid
wax kaloo hagaaga maba jirto bananbaxyadana aftaar malaan insha allah waan su diyaarinayna thank you waa azimiyoosan yahay saciid ya wuxuu leeyahay wax kale lama deeq anaga cuntada xitaa waan loogu muhiimsan yahay uu leeyahay bal saafarka hala furo marka hore markaas ayay biyo naga degayaan star f m hallow
halo star f m yusuf oo soo aad magaalada Ma- nairobi soo dhowow
walla waxaan ku leeyahay barqa wanaagsan wacaana wanaagsan
arrimaha siday u dhacayaan waa loo jeedaa haye
rasmiyo haddaan aan lala heshiinin meesha wax wanaag oo dhacaya ma jirto haye
ruutuna heshiis waa ogolaan lahaa dad soomaaliya ayaa dabada ka riixayo ya
dad soomaali baa dabada ka riixayo ruutu ko
dadkana waa la wada yaqaanaa magacooda halkan kuma sheegayno ilaa waa meel media ah haye
marka haddaan soomaalidas ahaan lahayn heshiis waara ayuu dhici lahaa laakiin wuxuu heshiis aan aan la dhicayna waxa waa haddayba soomaalidas ay ku jirto heshiis maba dhacaya laakiin soomaali miiska wada hadalka ma fadhida ayaan filaya
maya walaalo soomaali baa dabada ka riixaysa waana laisla yaqaanaa hadalka lama garab maro wax yar iga raalli ahow haye aniga waan ogahay adigana haddaa ogtahay waxba ha garab maran oo kulley magacooda annaga ma sheegayna hadeertaan waa isla naqaanaa haye marka waxaad ogaanaysaa wax heshiis horta in lagu wada gaarmooga dagaal wax lagu qaadaya ma laha kaa ilaana wuu saxsan yahay ilaahay ka soko waa ninkii horumarkan kenya soo gaarsiiy haddaan mucaarad ahaan lahaa horumarkan kenya ma aysan gaareen raashiinka wuu jibiyey hadalkiisaa lagu raqiisay iyadoo booshada laba boqol iyo toddobaatan joogto shidaalka hoos baa loo dhigay korontada weli lama dhimin laakiin markii ruuto oo korontada dhimay alaaforjo ruuto wuxuu sameeyey qiymihii uhuru uu ka dhimo ayuu kusii daray taasoo ugu ugu dan leeyahay uhuru u dan leeyahay uhuru iyo raa'ila iyo wuxuu ka dhigay inay isku hooyihii isku aaban yihiin meeshaana waxa ugu wada kulmaa wanaag ama siyaasad ayaa ka imaanka dhinac kasta annagoo hadda walaalana waxaa laga yaaba haddaan siyaasad aan galno inaan kala jabno aan kala jeesano weligeedana wayba ahaan jirta waa iska caadi mm marka mucaaradkan hadda oo samaynaya banaanbaxa aad buu ugu saxsan yahay waan taageersanahay kun jeer iyo kow jeer baan taageersanahay waxyaalo wanaag ah oo mustaqbala ayaa kasoo baxayo taas oon shacabka waxba aan loo dhimaynin laakiin fikradda ay doonayaan ay dadka shacabkana la rabaan ay kusoo banaan dhigayaan oo mujtamacana ay kusayaan laakiin dadka waxa ay doonayaan su-aad waad maqashaa waxaa leeyahay mucaaradka maalinba maalinta ka dambeysa wax cusub ay la imaanayaan oo dhimaand cusub ah haye walaal haye marka taasoo ma la dhigi kara iyaga waxay rabaan in wada hadalku uu burburo
yuusuf horta waxaan kuu sheegayaa meeshaan dad baa meelo badan loo doortay adigana waa ogsoon tahay kule waa iga sii ogsoon tahay dadka meelahaas loo doortay oo kursiyaashaas loo doortay iyagoo xaafadooda fadhiyaan ayaa telefoon loo diraya waxaa leeyahay war yuusuf ow meeshaas baa lagaa rabaa beri subaxee laba saaca meesha kasoo shaqogal kanka yarka kaleo saaxiibkaaga ayaa loo diraya masciid miyaa ma aqaani kaale kasoo qaybgalay taasna kolley waxaad umalaynaysaa inay ay takoor tahay meeshaan waa loo wada siman yahay waa meel dawlad ah meel adiga leedahay ma aha meel aabbaha leeyahay ma aha aabihii ku dhalay waama caruurta u wada sineen oo ninka uu jecel yahay laakiin jeceelka haddaad jeceyl ku jirtid oo mucaaradkayga aad riixdid oo adiga intaad jeceshaha aad soo geshatid ogow inaysan dhaqan aan jirin meeshada oo burbur waddanka aad u horseedaysa Waa- ruuta waxa weye meeshaan burbur ayuu u horseedayaa kenya ee asaana wuba ku dhaartayba haddii anigoo kursiga aan qabsado inaan waxyaalo badan isbedel aan keenaayo ac dadka oo k c b da aan meesha looga baahnayn buu ka daadiyey waad aragtay Waa ta- kalebuu waa- keenay.
waa yahay.
meeshii Sucaad- wadanka yuusufoo wax looga qaban lahaa aboo wuxuu ku ku carrabaaba oo meesha ku yaacayba siyaasad Waa mahadsantahay.
meeshan siyaasad maba loo baahna yuusufoo waxaa Waa loo baahan mahadsantahay.
dadka inuu kusoo jiido oo Shukran.
dadweynehi wax la- marka waxaan dhihi lahaa soomaalidan dabada ka reexaysa hutu faraha ka qaadaan dhihi lahaa dadka waxay kala waa tahay si kale ayaa loo heshiisanaya dhib male baan yuusuf ow dhihi lahaa dad Shukran.
soomaali baa ku jira marka waxaan dhihi lahaa nabadun ha lagu dadaalo walaalwa thank you star f m halow
alo raadiyaa ka dheer oo fadlan soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
yuusufo horta adiga bahal istaafkan waa idin salaam hayaa waanu kaa qaadnay
aan maamadan hadalkay waan maqlahayaa walaashay Mm,
waxaan u maleyn neefka looda meeshuu ilaah marku qabsado wuu ka cararaa haye
hadda odaygan Mm,
ilaa kibaaki ka soo bilow haye
Eh, kibaaki wuxuu hays kursi wuxuu qabsaday laba jeer uhuru laba jeer ruuto hadduu qabsaday wallaahi intaasoo asagaa siiya kuurahey aniga kula hadla haye
kuuraha oo ninkan haddii mar la legday oo mar labaad legday oo mar saddexaad la legday sooma samco haye
aniga waxay ila tahay odaygan wuu khaldan yahay macaaridnimadiisana waxba nooma tarayso kuuraha annagana wuu naga khasaariyey waxaan leeyahay dawladda cagaha ha u dhigo dawladda banaanka ha iskaga maro ruuto waa istaahila madaxweynimo ah, banaanka ka maraa leeyahay intaasu dawladna khasaariyey aada waad mahadsan tahay waayahay dhegeystaha si umahadsan yahay asagana fikirkiisa noo maadelinaa bal dhegeystayaasha ugu dambe ayaan siinayaa hal dhegeystayan kusoo gabagabeynayaa daqiiqadii ugu dambeeya barnaamijka aan isu soo gaarnay star f m halow
halo salaamu calaykum calaykum asalaam waraxma seeta waa fiican walaal soo dhow magacaaga
maxamed xagadheer haye xagaa waa kusoo dhaweynaa maxamed barnaamijka u gudagal
awalaala horta ani waxaan aaminsanahay wadahadallada waxay ka socon laayihiin dhinaca dawladda haye
marka de horta aan wadahadalnay waxa soomaaliya waxa tirada aan heshiina waay waa garta
nimanka mucaaradka horaan intii ayagoo wadahadalka u diyaarsan oo inay galaan rabaan baa qorshe kale haddii aan wadahadalka ku ficnayn baa meesha soo geliyey muxuu ahaa
aadanka baa ka mid ah waa garta
waxaa kaloo ka mid ah inay baarlamaanka gudihiisa u rabo madaxweynaha maadaama labada aqal baarlamaanka hasa ku haysto Mm,
wuxuu raba halkaa mucaaradka inuu ku qabto waa garta
marka dee taasna dadka aqliga qabaana waa mucaaradka way fahmeen waa garta baarlamaanka dii la geeyana waxaan rayla meesha waxaa umeelana dee baarlamaanka wuxuu baas mariyana sharci buu noqonaya waa garta
marka nimanka waxaasa ka dadaan ma garata Mm, haddee baarlamaanka intii lagu wareegsanahay in anaga danna uma jirto oo inaan intaan burburin lahayn waxaa noo dhaantay inay si caadi loo wada hadlo waa garta marka waxaan leeyahay aniga hawsha waxay ka dhaawaqa leedahay waxaa weeye dhinaca dawladda maazimiyo ballankooda eeg iyaguna waa darataa maalin walbo wax cusub ayay miiska soo saarayaan sax marka waxaa leeyahay iyaguba dhab kama ahan inay een, wadahadalka ugu dhaqan galo
haddee waa sax horta waa azmiyo xisbi ballaaran weeye ma garata haye qof iyo laba kaldan oo su-aalo kaa qaldan keena way way jiri karaan haye oo taa ma difaacan ilaa waka hadda runta marka laga hadlo anaga waxaan nahay reer waqooyi bari dawladdana waan aad baan usoo baranay Mm,
marka waxaan dhihi lahaa hawsha iyada oo horta la hadlahayo oo hawsha la diyaargarow tahay oo ninkan uu soo magacaabay eh, guddigii baarlamaanka ninkan uu soo magacaabay bay hawsha dhinaca dawladdaad moodaa inuu cagajid ka jiro waa tahay aad waad umahadsan tahay saaxib weli hadallo ay jeedeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa weli way ka sii dartay haye
marka waxaan dhihi lahaa madaxweynaha horta doorasho ugu horreysa ku gala waa tahay marka waxaan dhihi lahaa dalka aan la burburin in si tartiiba mucaaradka loola hadlo eh, dalkana waa la wada leeyahay qof kasta uu meesha uu danba ugu jirtaa waayahay shukran aad waad umahadsan tahay hay-adaha mudan thank you dhegeystaasi wuu mahadsan yahay naga soo wacay xaga dheera bal aan soo qabtay qadar adeega qeybta ka barnaamijka daqiiqadii ugu dambeeyey ee barnaamijka aan isu soo gaarnay ka ganacsi ahaan dhegeystay hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadaha dadka iyo weliba aqoonta tirarka hadafka xogtayadu waa inaan kubcino isticmaalka xogta iyo weliba kordhinta tirada macaamiisha ee isticmaalo adeega internetka si dhammaan dadka ay uga wada faa'idaystaan safaricom dhegeysta waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxaa ka dhaca adigoo gurigaaga jooga waa gormeede waa markaad haysato taleefonka casriga dhegeyste si aad uga faa'iidaysato adeega internetka safaricom kuu ka talagashay maadaama ramadaanka lagu guda jiro waxaad jeceshahay inaad eheladaadiiyo asxaabtaada la sheekaysato oo waraysato xaaladooda adeega internetka safaricom waxay ku siinaysaa two g b data bundle iyo weliba isticmaalka qariirada google oo bilaasha intaba waxaad ku helaysaa boqol shilin oo keliya keliya garaaci dig shan afar afar afar gees oo star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysato dhegeyste oo ka tixraac si aad u hesho two g b data bundle iyo weliba one hundred b oo dhanka adeegsiga google maapka ah waxaad kaloo heli kartaa applicationka safaricom iyo weliba shabakada safaricom ee www safaricom com ayaad ka heli kartaa kadib xulo data deals oo nambarka labaad ah kadib xulo eber ama zero oo ah adeega internetka ee aad markaasi u baahan tahay khariiradaha google m b free si aad u gasho oo aad ugu raaxaysato inaad ku aado meel waliba adigoon wakhtiga kaa lumin oo aan haddana habaabin sidoo kale dhegeysta waxaad u adeegsan kartaa duruusta diiniga ee ramadaan inaad dhegeysato ood ka daawatid dhanka iyo youtube-ka hablahaas sidoo kale qudhood iyaguna maadaama galabkii afur la diyaarinayo tartiib adeegan qaadoo dhegayste oo youtube-ba ka baro sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigoo gurigaaga jooga maantaba garaaci dig shan afar afar afar gees si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegayste oo ka tix raac si aad u hesho two g b data iyo weliba boqol m b oo dhankan adeegsiga google maapka waxaad kaloo heli karta applicathonka safaricom iyo shafakadda safaricom ee safaricom ama w w w dot safaricom dot com aan kuugu sii dara dhegeysta adeega posta basel waa adeegaad qiimihiisa markaasi awoodi kartid laguna kalsoonaan karo adeegan ayaa kuu sahlaya inaad dokumentiya weliba alaabta noocyadeeda kala duwan aada u dirtid gudaha iyo weliba dibadda dalka adigoo adeegsanaya xafiisyada posta kenya ee ay ku leedahay guud ahaan dalka posta basel waa hab fudud oo ammaan ah oo lagu soo diri karo alaabta qiimo aada u wanaagsan waxaad u diri kartaa alaabtaada adigoo adeegsanaya adeega bosta basel in ka badan boqol iyo siddeetan dal oo adduunka oo dhan ah bosta basel waa hab la awoodi karo oo ammaan ah oo alaab lagu diri karo boosto si caalamiya markaasi waxaa jira laba nooc oo basel ah aan ku fahamsiiyo adeega sidha markaasi adeegan si dhaba waxaad u heli kartaa waddan kasta oo caalamka miisaanka ugu badan ee loo diri karo caalamka adigoo meel kale ka diraya waa kow iyo soddon dhibic shan kiilo macaamiilku waxa uu soo gelayaa xafiiska boostada alaabta u diraya ayuu ku qorayaa magaca ciwaanka boostada ciwaanka deegaanka iyo lambarka teleefonkii macluumaadka ama ciwaankiisa marka macaamiilku waxa uu buuxinayaa foomka caddaynta macaamiilka kaasoo faahfaahinaya waxa ku jira basilka iyo weliba qiimahooda sarkaalka boostada wuxuu xaqiijinayaa waxa ku jira halkaasi wuu miisaamaya macaamiilku waxaa la siinaya rasiid kaasoo faahfaahinaya lambarka raadraaca alaabta macaamiilku wuxuu alaabta kala socon karayaa shabakadda posta posta kenya ayaa gudaha dalkani kenya waxay ku leedahay in ka badan shan boqol oo xafiis iyo weliba boqol iyo siddeetan dal oo caalamka oo dhan ah bosta kenya waxay sidoo kale ku rajaynaysaa ramadaan wanaagsan waxaan kugu sii daro xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan dhegeysta ku afur k f c jumuika waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga lagugu talagalay dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwarin dhegeysta goobtaad joogta ayay k f c kugu keenayaan k f c mar haddaad digaagteeda goosato fartaayaad leefleefaysa digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afurkaa kugu qabtay waddadaadoo saaran shaqo ku jirta ama aad qoyskaaga doonayso inaad ka farxiso maantaba dalbo k f c jumuika si wanaagsan ayaa loo diyaariyey dhegeyste aad ayay u dhadhan macaan tahay waa crisby aad u macaan aana marnaba laga fuqi karin k f c jumuika markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaaga toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoysaska oo aad ku helayso keliya kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin ama sagaal qaybood oo digaaga sagaal garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumuika inta lagu guda jiro ramadaan adiga iyo qoyskaaga ee asxaabtaada xilligan barakaysan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c isli k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road iyo k f c harlingam k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keeni albaabka gurigaada iyo weliba goobtaada shaqo dalabkaaga keliya ayaad diibanaysaa adigoo wacaya teleefon nambarka ibir toddobo labo labo shan saddex labo shan saddex labo ama taglaanta k f c ee kuugu dhow dhegeyste waa tahay aan ka gudubno qadar adeega qaybta ka barnaamijka eermaha sii ahayn dhegeystayaal bal hal dhegeystay aan fursada ugu damba siinayaa aan kusoo gowgeynayaa barnaamijka hogaanka ee xaaladda dalka si uu fikirkiisa inoola soo wadaago inta aan markaasi warka barqanimo aan u gudagelin dhegeystayaal ee dhegeystaha ugu dambe ee qadka ku jira star f m hallow
halo soo dhow saaxiib
saaxiibow xuseen falid waanan kuu dhowahay waa tahay xuseen dhegeysta ugu dambeeyaa tahay inoo soo koob fadlan
walaal haddaan kuu soo koob horta wuxuu yidhi riti dabarla-aantay inkastoo dadaal qabo daba gabadiliyo danta lagama boodiha degdegina daydayo dib u fiiri xaajas waa garta
waxaan inuu ka fiirsadaa ka fiicneed waa garta
haddayna dhaafino haddana inuu dib usii fikiraa haddana fiican waa garta
ilmahaada markaad adeejisan karto oo xoola u dirsan karta ma ii safar aad dhihi karta odaynimadaada ay soo bixi waa garta
ninkan wuxuu islahaya malaha waa garta yaawi ninka aad ka hadlayso laakiin
odayganitu waxaa waaye rail raila eh haye
inaan magaciisa kusii dhedheeraadana ma fiicne maanta rayla ay kaaga dhigan tahay xuseen
kuurahaygibu laqmiye laqmada waayahay waa ma doonino ma doonino inaad arrimahaasi gasho xuseen wuu mahadsan yahay dhegeysta ugu dambeeyaan fursadda siiyaayu ahaa dabcan waan oga mahadcelinayaa fikirkiisa anagoona sheegnay in markaasi anshaxa sidoo kale la ilaaliyo oo aanu dooneynin in markaasi aad kusii dheeraataan saaxiibadaasi hogaanka isku haya waad mahadsantiin dhammaantiin dhegeystayaal waan idinkaga mahadcelinaynaa inaad qayb kasoo noqotaan barnaamijka inaad sidoo kale fikradihiina kala duwan la soo wadaagtaan waan idinkaga mahadcelinaynaa barnaamijka hogaanka xaaladda dalka halkaasi aan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal anigoo amsac ismaaciil ee barnaamijka idiin soo saaray idinla socodsiinaya sidoo kalena idiin farsamaynayay kulanka xigo iyo berito iyo anwar ayaad ku kulmi doontaan barnaamijka hogaanka ee arrimaha qoyska intaasi ka hor nabadgelyo aan idin leeyahay